bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa idaacadda goobjoog walaalow horta aniga nin ka soo jeeda gobolka bakoola nahay khaasatan degmada ceelberde degmada tiyeglow rabdhuure waajid iyo xudur saddexda shantaas degma waaye gobolka bakool marka haddaan aan sawirkaa siiyo sida loo degan yahay gobolka base degmooyinka ayaga ah sidaad la socota degmada ceelberd waxay ku taallaa xad beenaadka etoobiya ku taallaa saldhigeed wuxuu maraa xadka saldhig hoostiisuu maraa dadka hadda sheegaayo oo leh waa dhegaysanay aniga xalay degmada ceelberde degmada aata degmada yeed lahaa hortaa waxaa fiican degmada waxa ay tahay in la ogaado degmo waxaa la yidhaahaa degmadii tuulooyin lee waaye ceelberde saddex tuuloy leedahay saddexda tuulo waxaa waaye salkudhooble qurac joome iyo iyo iyo ceelmeged waaye saddexdaas degmo midna kama degaan ay saddexdaas tuulo midna kama degaan degmada ceelberde oo laftigeeda ah ayay qaybka degaan qaybta degaan waa qaybta etoobiya horta dadka hadlaaya ma soomaalida mase waa etoobiya horta marka hore in lasoo hijaal rabaa ma soomaalida etoobiya mase waa soomaalida soomaalwaa xildhibaan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka xildhibaanka waa loo yeeray meesha iska tegay heeb ahaan buu u tegey reerka iyaga meesha degan buu u tegay mooyaane aqoon uma laha deegaankana kama soo jeedo marka horta waxaa ficlaan lahayd markuu asaga hadlaayo inuu aqoon u leeyahay deegaanka dadka deegaankaas hadda ka hadlaayo deegaanada ay sheeganayaan hala yaraatee hal tuulo kuma laha hal tuulo annagu laakiin ma caddayn karno laga yaabaa niman ganacsato ah iyo niman muxuu ahaa shaqaalaha inay degan yihiin waa laga yaabaa xildhibaan adoo raallia
dhegeysa degmo waxay degmo ku noqotaa tuulooyinkay ku noqotaa degmada ceelberde saddex tuulay leedahan ku dhahay marka degmada laga reeba saddex tuulay leedahay saddexda tuulo waa salkudhooble qurac joome iyo ceelmagad waaye saddexda tuulo midna kuma laha laakiin degmooyinkan kale ka waran marka yeeg iyo iyo iyo iyo iyo aata ka waran
aad aato degmo maaha waa meel daran ah xoolaha ku darmadaan waayo waxayna ka tirsan tahay degmada rabdhuurayna ka tirsan tahay waa tuulo ka mid ah degmada rabdhuura waaye dad qaxooti ah sida qaxootiga hadda digli mirfle uu u degan yahay xamar oo kale dad qaxooti a meesha soo degay hal tuulo oo iyaga ay leeyihiin kuma taallo marka aniga waxaan arrintaas aan kaga kaaftoomayaa oo aan rabaa shacabweynaha soomaaliyeed iyo international community-ga iyo inta waxjaradaba in wafdi loo diro deegaanka asagaa dadka ayaga meesha ay degan yihiin ay tusaan soomaalida iyo ummadda ay ku qanciyaan oo yidhahaan annaga halkan aan degannahay tuuladan aan leenahay tuulo heblaan leenahay tuulo heblaan leenahay saasaa naloo qadi inay yidhaahaan annaga maamulka la dhisaayo waxaa loo dhisayaa soomaaliya loo dhisayaa looma dhisaayo etoobiya looma dhisayo jilinka shanaad looma dhisaayo dadkaas waxay wax ku leeyihiin jilinka shanaad wax ku leeyihiin haddayba ka soo galaan xuseen cabdi xalane aabihii iyo asagaba jilinka shanaad ayay ku dhasheen kuna laakiin dawladdii maxamed siyaad maadaama aan waxba la kala soocaynin sidaasay degmada kusoo galan aabihii uu dugmigaal kaga noqday marbaan aabis aan ka
xildhibaan afraale adoo mahadsan sidaad ka warhaysaan dowladda soomaaliya hadda ku jirtaan etoobiya meesha ma joogto dowladda federaalka ku wada jirtaan siyaasiyiin baa isla tihiin maxay tahay waxaa isku fahmi la-dihiin oo isla qaybsan la-dihiin marka waxaan isku fahmi la-nahay waxaa waayo ninka hadduu wax dhicidba wax soo dhicinta waa ku dhib waxaa waayo jubbaland ba waxa iyaga lahay ka qaateen haddana waxay rabaan muxuu ahaa bakool haddana inay waxa iyalan ka qaataan aniga waxaan ogolahay ninkii hal tuulo ku leh xaggiisa in la siiyaan ogolahay waxaan usoo jooga aan taaganahay nin alla oo deegaankaas degan oo tuulo ku leh oo caanaha keenayo oo qoryaha keenayo oo muxuu aha bulshada keenayo oo xaafada keenayo in wax laga siiyo marka waxaan rabaa aniga dadka qaylanayo oo annaga muxuu ahaa waa ka baxnay meeba meesha ayaga leeyihin horta ha rabtaan oo meesha rabaan ha ku darsadaan hadday rabaan jubbaland ha ku darsadaan hadday rabaan hiiraan ha ku darsadaan dhulka ayaga leeyihin ha qaataano laakiin meesha ay leeyihiin al rabata in la ogaado su-aasha su-aasha aan raba inaan ku weydiiye waxay tahay dabcan marka wax la dhisayo maamulka waxaa wax lagu saleeyaa deegaan dadka meeshay degan yihiin habka baarlamaanka loo xuleeyo laftigiina idinka xildhibaanaad tihiin koraad kala socotaan waxbaad ka og tihiin miyaanan mudnayn in lagu daro dadka deegaanka oo qaybta ay yeelan karaan la siiyo aniga marka aniga shaksiyadaan waxba qaybinay laakiin qaybi la yidhaaho oo ilaahay xaggiisa aan u hadlo aniga ceelberde dadka jooga oo magaalada ceelberde ah ceelberdada laftigeeda degan aniga hal xubin waa siin lahaa laakiin cid kale oo wax kule deegaankaas ma jirto sababta waxaa waaye deegaan wax lagu qaataa muxuu ahaa dad iska socda wax lama siiyo or ani waxaan ku yidhi waxaan aan raalli kahay aniga in wafdi xataa idinka aad muxuu ahaa warbaahinta aad ka mid tihiin in la diro la yidhaho war xaggee degantiin dadka hadlaayo awi deegaanadiina awi tuulooyinkiina degmada degmada waxay degmo ku noqotaa tuula ku noqotaa tuulada aad leedihiin oo hoos timaado muxuu ahaa degmada aad sheegaysaan Aha.
oo soomaaliya ku taalla waa xaggee Mm.
Waxaa Wa- wa- waaye wa- wa- nimankaas wa- wa- wa- wa- waa ku gartay.
kulli waxaa waaye dhulka dhanka etoobiya waayo waa shilinka shanaad Wa- waayo wa- waan ku Marka fahmay.
sidaa darteeda inay muxuu ahaa si boob wax ku qaataan bay rabaan maya muhiimadda Cadaaladii xaq ma muhiimadda jirto.
xildhibaana waxay tahay eh, in soomaali wax isku darsato oo federaal la noqdo adinkoo xildhibaano ah ayaa laftigiina ogol oo aan wax diidanayn laakiin waxaan rabaa bal degmooyinkan eh, hadda la sheegayo ee la leeyahay koonfur galbeed way ka go-aan ee yeeg iyo iyo iyo iyo caato inay degmo yihiin miyaa muran ku jiraa macnaha yeed degme maaha haatana degme maaha degmada yeed markii hore ahayd sideetankii ayaa laga soo qaaday rabdhuure degme laga dhigay degmada waa rabdhuure gobolka bakool waa shan degmaan ku dhahay waajid rabdhuure alberde tayeglow xubur waayo wax marka caatada hadda laleeyahay degmo waayo waa tuulo waayo ceel waayo boqol iyo toban iyo afar ceel baa ku taala waa meesha daranta xoolaha isugu yimaada dad qolada etoobiya ka timaada qolada soomaaliya ka timaada geelooda meesha isugu ta waa meesha sayidka ka uu uu muxuu goroya ka tali u yidhi muxuu ahaa geela daranta jooga muxuu caato uusa uu ku leeyahay waayo meeshaas waa meel hataa ka caagan deegaan ahaan marka dadka deegaankaas ay joogaan looma ogolaata in la dego waayo geela ku darmado marka sidaa darteeda niyo aniga hadal badan iyo muxuu ahaa eh, qoladan koonfur galbeed way qaylinayaan kismaayo u qaylinayaan qaylo qaylo ka gara furha waxaan ahayn anigu waxaan ogolahay oo raalli ka ahay deegaankana si fiican aan u aqaanaa waa ku dhashay waa ka soo shaqeeyey dadka hadlaayo deegaanka ay leeyihiin inay ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba tusaan yidhaahaan war annaga tuuladaanada waatana tuulhebley waayo ani tuuli tuulan kugu sheegaya xaduudka tuuleedka ku yaalo Mhm.
gobolka soogwiis waxay ka soo bilaabataa elmeged waa adeer saalixad la tahay waa hiiraan waay aha elmeged qurac joome salku dhooble elbada saddexdaas tuulay leedahay Mhm.
saddexda tuulado ayaga haal qoys kama deganan waxbana kuma laha say wax ku yeelanaya marka waa horta yahay horta xildhibaane ee marka laga hadlayo arrinta wax wada qaybsiga maxaa wax lagu saleeyaa horta waxaa waxa lagu salaynayaa deegaan baa lagu salaynayaa marka qofka hadduuna eh, deegaan hadduu meesha ku leeyahay iyo hadduusan lahayn hadda yaa caddayn karo siyaasadda soomaalida waxaa la yidhahdaa jahwareer fara badanaa ka jiro jaha waxaa caddayn karo waxaa la yidhi wax la isu sheeg wax isu saadhaamo anigu waxaan raalli ka ahay diyaarna u ahay weliba qarashka inaan bixino oon wax ka bixino aan ogolnahay in wafdi xaqiiq raadin la- la diro la tago ceelbarda gawaari la qaato degmada ceelbarda meeqay tuulay leedahay saddex tuulo saddexda tuulo la tago waryaa degan reerkee degan reer Wa- hebel, wa- reer waa hebel, ku reer gartay.
hebel. Aniga Yeeg maanta marka nin deg- hadduu hadlo aan wax u qiraayo waxaa waaye jijeelo waaye degmadan Jazeera runtii waxay degan yihiin ceelmagay degan yihiin qurac jomay degan yihiin salkudhoobay degan yihiin Degmadan Inta oo- dadka ay lahaayeen.
waxaan rabaa Laakiin degmooyinkan waxba kuma laha meesha.
waxaan rabaa degmooyinkan ee, hadda laysku haysto ee, yeeg iyo caato yaa degmooyin ka dhiga iyaga
yeedii aata degmadooda haba maba haba ana de ma aqaana kulley ayaga ayaga haysta muxuu ahaa xukunkan ayaga haysta afkan ayaga hayste degmo uma aqaano mana aha aniga reer bakool baan ahay shan degmo waan ku dhahay bakool waxaa waaye- maya ogaalka ogaalkaaga ma jiraa cid degmo u magacooda xitaa Ma jirto maamuladii kumeel ma gaarka jirto ma jirto xitaa maamuladii kumeel gaarka ma kala fiiriyo ma jirta ku dhahay ma u magacaabi karaaba sharci baa yaala sharciga waxaa waaye sagaashan iyo kowdii degmooyinka uu ka tegay maxamed siyaad waxbana laguma dari karo waxna lagama dhimi karo waxa kale waa wax la iska sheeganayo waaye haddii hataa la yidhaah degmo waaye aata la yidhaaho waxba kuma yeelan karaan ba iyaga laftigooda waaya xildhibaane soomaalida waxay ku mahmaadaa een, eh, si xal loo helo bal een, een, arrinta ku saabsan ee wa- wada qaybsiga iyo wada degaanka gacmo geel jira hoosaa loo dhaqaa arrinta bal ka waran ee, labada dhinac miyaysan ka wada hadli karin maamulka koonfur galbeed iyo dabcan dadka halkaa ka soo jeeda si waxa ay isku haystaan loo ogaado wadahadalna looga galo walaalo horta nin wax boobayo iyo nin muxuu ahaa isdifaacayo isma qancin karaan aniga laakiin waxaan raalli ka ahay soomaalida kale oo waxaa la yidhi hooyadii laba dhashay col bay dhashay hooyadii saddex dhashayna maslaxay dhashay soomaalida kale oon deegaankaas waxba ku lahayn in muxuu aha odayaashii dhaqanka mas-uuliyiinta intay baxaan meesha la tago la- la maro la yidhaaho waar degmada ceelberda meeqa tuulay leedahay degmada rabdhuure meeqa tuulay leedahay yaa degan waa kee qoyskee waay in la yidhaaho hadday saas wax ku soo helaan wax uga soo baxaan in la siiyo aniga wixii xadbeenaadkaas ah, etoobiya ku jiro aniga waxba iguma laha waa dawlad kale waay deris baan nahay walaalaan nahay waa iska dhex safarsannaa waa isku daaq waa iskugu tagnaa laakiin xuquuq iskuma lihin xuquuq derisnimaa isku lehna maayna xuquuq wa- wax wada lahaana iskuma lihin nimanka ayaga tuulooyinkooda udda haweenaa la yidhaahaa tobobaa la yidhaahaa holxagaraa la yidhaahaa dhinacan qalaaf haddii la aadana waa la yaqaanaa meeshay jiraan waa etoobiya gudaheeda kilinka shanaadda wax ku leeyahay maayna soomaali waxba kuma laha Eh, dowladii kacaanka oo soomaali jecel ahayd ayaa soo gelisay oo maamulkana wax ka siisay eh, wa- waa dadkana ku jirtay laakiin maanta haddii la yidhi eh, muxuu ahaa deegaamayn waa la yidhi Mm.
deegaanka waxba kuma laha nimanka iyaga eh, xildhibaane laakiin mar haddiiba aad tiri dowladdii dhexa a- aad meesha keentay sow ma fiicna inaad laftigeeda ku tixgelisaan
horaniga hadda waxaa fiiri dowladii dhexe waxay keentay waa waa lagu keentay waxa dhibka keenay ay- hadday ayada xadaal tahay marka horeba lama rido lama dagaalameen maanta waa deegaamayn waayo waxaan ku yidhi aniga maanta waxaan ogolahay aniga iyaga waaba sheegnaaye wax nin wax sheeganaya nin wax lagu sheeganaya nahaye adoon waxba dhexda anada ka rabin war meeshii tagoo soo ogo xaqa ka hadal adiga soomaali sooma jeeda adiga waxa lagu hab lagu mumaanaysa dhul soomaaliyeed maaha taga yaa deganda hadduu asaga wax ku leeyahay war waad gadarantiina reer bakolo nimanka waxba idinku leeyina dhaha hadday naga gadarayn niman waa gadarti meesha wax ku leeyahay wax ka doonta dhaha
Eh, laakiin waa ka a- a- afbeerahay arrintan- muxuu ahaa arrintan eh, eh, dowladaha hadda muxuu ahaa yani eh, ummadan muxuu ahaa cadaadiska ku haysta sida etoobiya iyo kenya camal oo ay dabada kula jiraan maamulada ay gacanta ku haystaan oo wataan ayaa wax idinsin haddaysa heen waxba nagama qaadin arrintan waxba la tiirin.
arrintan hadda waxaa la leeyahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha loo gudbin doonaa codka iyo baaqa ka soo baxay ee dadka halkaa ku jiray
khaalib khaalib aan ka ahay madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo muxuu aha baarlamaanka in loo gudbiyo wafdi xaqiiq raa'inina loo diro marka ninkii ninkii muxuu ahaa maalin cad hadlay asaga ku ceebabaya meesha ayadaa aniga waxaan aaminsanahay marka meesha la tago ninka ceebta soo raacaysa waa ujeeda aniga aniga waxaan rabaa eh, gobolka bakoolna in la tago la fiiriyo xaduudiisa gobolka gado la tago xaduudiisa la tago gobolka muxuu ahaa sh- eh, jubbada dhexe la tago xaduudiisa la fiiriyo gobolka eh, jubbada hoose la tago la fiiriyo war sida dadka u degan yahay horta in la ogaado marka u horeysa marka la ogaado deegaanka sida loo kala degan yahay wax la qaybsan karaa horteedaba laakiin waa ku qabsaday waa kaa xoog badanaya waa ku dilaya waa ku dhacaya adeero taas waa midii maxamed siyaadin si waawe. Ma arrintan dhici karto in arrintan cidna cidna qabto.
arrintan sababtay u dhacayso waa federaalka dartiis ee, ma kula tahay ee, inta hadda dhiboo taagan kuwo kale ka waaweyn inay iman karaan federaalkii horta aan raadinayna federaalkaan ma ahayn federaal waxaan rabnay anaga nin walba xukunkiisa isagu uu madax banaan yahay laakiin federaal dhul lagu dhacayo dad lasoo musaafirinayo dagaalmo lagu keenayo baabuuro lagu keenayo federaalkii aan raadinayna ma ahayn kan kaas waxaan leeyahay soomaalida waa inay ka tashataa federaalkii la raadinayay oo nin walba deegaankiisa lagu xurmeeyo uu- uu asaga ka taliya ahaa waa in loo noqdaa midkan dadka laysu soo raraayana la- la diidaa soomaalida inay ka tashaan qabaaniga